arrinka ah in mararka qaarkood muhaajiriinta la dejiyo albeerkooyinka la seexday ee ugu qaalisan britain ayaa xiisad ka abuurtay dalka dhinaca kale koonfurta dalkan ay kumanaan qof ka dibad baxeen dadka magangelyadoonka ah ee la dejiyay degmooyinka ay ku yaryihiin dadka ajanabiga ahi iyagoo qaarkood ka cawday inaan lagala tashan wasiirkan ayaa waxa uu sheegay inay shaqadiisu tahay inuu ilaaleeyo danta cashuur bixiyayaasha markay timaado qaxoontiga waxaa dhacday in hoteel ka mid ah kuwa ugu qaalisan magaalada london oo bartamaheeda ku yaala in dad qaxoonti ahi ay diideen inay afar qof ku wadaagaan hal qol laakiin wasiirkan ayaa sheegay inay tahay cadaalad macquul ah in la weydiiyo magangelyadoonka inay wadaagi karaan qolalka hoteelada xaaladaha qaarkood qaxoontiga la dejiyo dooniyaha howlgabka ah hoteelada iyo degmooyinka aan sida aadka ah looga aqoon qaxoontiga ayaa baryahan cabasho weyn laga muujinayay halka dhinaca kalena la-anta socdaalka lagu canaantay inaanay si wanaagsan u guriyeynin dadka dalbada magangelyada iyadoo guud ahaanba muhaajiriintu kusoo badata wadamada yurub ay kiciyaan xiisad cunsuri britain waxa ay ka mid tahay wadamada la odhan karo inay ugu macquulsan yihiin qaabilaada dadka muhaajiriinta ah saameynta ay keeni karto kororka cunsuriyada ee nidaamka dadka qaxoontiga ah ee la dejinayo hoteelada qaaliga ah ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada sheffield oo ku taala waqooyiga dalka britain waa mahadsantaha cabdixaafid runtii dareenka dadka caddaanka ah saameyn ballaaran ayay ku yeelanaysaa khaasatan wada noolaanshaha dadka caddaanka iyo kuwa asalkoodu wadamo kale ka soo jeeda waxaa kaloo iyadana saameyn uu ku yeelanayaa dadka ingiriiska oo sidoodaba la daalaa dhacaya nolol adag macaysho docerka isku shareerta shidaalkiioo maanta meel meel aad iyo aad u waraar taagan qaymihiisa runtii dareenkooday kicinaysaa in maaragtay dad hadda waddanka soo galay oo khaasatan waddamo ay de iska dhiibi kareen soo maray sida faransiiska oo kale iyo iyo waddamada kale ee yurubta soo maray in inta la qaabilo haddana hoteello aada qaali ah oo canshuur bixiyaasha lacagtooda lagu maaragtay lagu maalgelinayo inta loo kireeyo la dejiyo weliba dhinaca koonfurta england oo ah dhul maaragtay markoodii horeba aan caddaan dadka ajnabiga aysan wax isdhexgalow ka dhexayn ama aan horeba u aqoonin unba arag bad maaragtay dad ama africa ama asias kale ka yimid dhibaato weyn bay ku tahay runtii waxayna keeni kartaa in xisbiyo xisbiyada sida british national party oo kale ee xegjirka ah ay maaragtay waddankan dad badan helaan aqlabiyad helaan baarlamaanka soo galaan waxay kaloo keeni kartaa in maaragtay deganaanshaha nabadda iyo amniga dadka ajanabiga ay khatar gasho marka waa arrintaas arrin halisteeda la wey madaxa degmada hoose ee westminster ee magaalada london ayaa wasaaradda socdaalka britain qoraal uu u diray ugu sheegay inay adag tahay dad soo maray xaalado adag oo ay ka mid yihiin dagaalo sokeeye qax iyo mararka qaarkood tacadiyo kala duwan oo dadkaasi loo soo geystay inay adag tahay in la weydiiyo inay wadaagaan qolal yaryar dadka kasoo qaxa dalalka ay ka socdaan dagaalada sokeeye oo mararka qaarkoodna soo mara safar adag oo ay dad badani ku dhintaan sida tahriibta badda waxaa soo gaara dhibaatooyinka caafimaadka maanka sida uu sharxayo doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo bartay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada leesta ee dalkan britain warig cabdixaafid waa ku salaamaya adig bulshooyintana dhegeysanaysa runtii xiriir baa ka dhexeeya xiriir weyn oo la yaqaanaa ka dhexeeya qofku inuu qaxooti noqdo meel ka qaxo meel kala aado iyo xanuunada maanka waana wada fahmi karnaa waxa weeye qofku meel buu ka qaxay dhul buu sii maray meeshuu u socday buu tegay saddexdaa marxaladood saddexdaa meeloodba duruuf waxaa imaan karta qofka in xanuun maanka ku dhaco duruufaha uu qabsanayo uu la kulmayo darteed meeshuu kasoo tegoo kale haddaanu fiirino sabab uga soo tagaa jirta dagaal baa ku qabsaday waa lagu cunsuriyeeyey waa lagu dhibaateeyey jirdil baa loogu geystay ama noloshaaba ku adkaatay oo tan hadda ugu sahlan caalamka ah gaajo iyo caafimaad darra iyo waxbaa ku qabsaday taas waxay abuuri kartaa in xanuun maanka oo uu ku dhaco qofkaas hadduu iyadii kasoo tago jidka uu marayo waa meesha ugu dhib badan oo hadda bulshadeena soomaaliyeed waynu ognahay waxa weeye bad iyo saxaro iyo nolol dhib badan baa lasoo maraa inta dariiqa qofka ku jira waxaa laga yaabaa in la jir dilo waxaa laga yaabaa inuu arko dad kaloo la socday oo dhimanaya ama isaga laftigiisa uu noloshiisa khatar gasho ama jirdil loo geysto ama gabar la qabsado dhibtaa faraha badan uu qofku soo marayo waxay abuuri kartaa inuu xanuun maankaa ku dhaco meeshuu u socday markuu yimaadana iyada laftigooda igu soo orod maaha waxa weeye dad badan dadka qaxootiga wax la yaqaano wey meeshuu qofku yimid wixii uu filayay baan laga yaabaa inuusan helin waxaa laga yaabaa luuqadii iyo dhaqankii meeshuu yimid inay ku adkaato shaqadii iyo waxbarashadii uu raadinayay inuu waayo inay ku noqoto rafaadka uu soo maray maxaad usoo martay qofkii magaranaysa dadka qaarkood intay safarka ku jiraan qaar baa balwad yeesho oo addiction yeesho oo barta iyadoo lafteeda xanuunada maanka ay ka mid tahay wasiirkan u hadlay laanta socdaalka ayaa sheegay inaanay dowladdu dooneynin inay isticmaalaan huteeladaasi isaga oo ku dooday inay bulshada ka isticmaalayaan adeegyo huteelada ay ku qabsan jireen sida aroosyada iyo xafladaha shakhsiyaadka ah waxa uu beeniyey in qorshahan yahay siyaasada ay dowladdu u dejisay muhaajiriinta dalbadaha megangelyada cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london